الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحsaan إلى يوم الdiin ama bعd insha allahu waxaan bilaabaynaa maanta kitaabkii aan ku ballansanayn oo la yidhaha matnu اlgaayati wالtaqriib ama la yidhaahdo gaayat اlاkhtisaar labada magacba waa lagu magacaabay mukhtasaru abishujaacna loo yaqaano ilaahay idankiisa kitaabkaas wuxuu ka mid yahay mutuunta yaryar oo muctamadkaa culummada shaaficiyada agtooda kutubta mutuunta yaryar laakiin aad u muctamadka ah ayuu ka mid yahay culummadu aad ayay ugu dadaaleen kitaabkaas dadaalka ay ku dadaaleenna waxaa ku tusaa shuraaxdiisa shuraaxda lagu sharxay culummo aad u badanaa sharaxday qaar kaleo aad u badan xaashiyay shuraaxdaas u sii sameeyeen qaar waa nadmiyeen si loo xifdiyo masalan dabcadan hadda daarulminhaaj oo kale shuraaxda ay magacaabeen oo sharaxday waxay sheegeen labaatan iyo siddeed sharax oo kala duwan oo kitaabkaas lagu sharxay waxay kaloo sheegeen afartan iyo laba xaashiyo oo shuraaxdaas ay kala leeyihiinoo la sii xaashiyeeyey iyo shan nadmi oo shan culummada ka mid oo kala duwan oo mid walbaba gaar u nadmiyo nadmi ka dhigay si loo xifdiyo kitaabka taas waxay ku tusaydaa markaa ihtimaamka iyo dadaalka lagu baxshay kitaabkaas waxayna taas keenaydaa waa matni aad u gaaban xashwina ka maran oo macnaha alfaad laga maarmi karo iska dheeraada kuma jirto waa dhammaantiis alfaad aad loo khulaaseeyey oo mid walbaaba macno weyn ay gudanayso kitaabka wuxuu ka hadlaa waa fiqi shaafici ah fiqiga marka dadku waa saddex laba qof kama faa'iidaysato hal qofaa ka faa'iidaysta qofka haddii fiqiga uu u fahmo ka nasin min aayatin aw xadiid alfaadda kutubta fiqiga ku qoran nas aayad iyo xadiid oo kalea hadduu u fahmo kama faa'iidaysto bal inuu dhibaato iyo khasaaro ku keenaa dhici karta sababtoo hadha waxaa imaan karta aayad qur-aan ama xadiid nabi oo nabiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam inuu uga tago qowlkaas faqiiha marka waa inuu ogaado inuu yahay ijtihaad ay ijtihaadeen culummo oqoon badan diinta u leh laakiin ixtimaali kara inuu khada noqdo qofka labaad oo aan ka faa'iidaysanoo ku khasaraa waa qofkii dhinac iska dhiga oo yidhaahda ragay ahaayeen annaguna ragaan nahay oo asagiioo iska jaahila jahligiisa yidhaahda kitaabkii sunnadan fiqiga uga qaadanaa aan kana faa'iidaysan ijtihaadkii culummada isaguna waa khasaaraa wuxuuna kitaabkiiyo sunnada ka qaataa waxaan kitaabkii sunnadu tusayn maqsuudkii ilaah iyo rasuulna aan ahayn khilaafsanna ijmaacii muslimiinta akhdaa' faadixo ah oo aad u fadeexaysanna waa la yimaadaa qofka saddexaad oo ka faa'iidaystaa wuxuu yahay qof og culummada fiqigan qoreen weliba fiqiga ahluxadiidka culummada ahluxadiidka fiqigooda sida shaafici oo kale axmed ibnu xambal oo kale imaamu maalig oo kale fiqigaas oo culummada ahluxadiidka ee asal dejiyeen culummada dejiyeen waa culummo aqoon durugsan u leh kitaabka alle waa culummo aqoon durugsan u leh xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasalam waa culummo aqoon durugsan u leh xadiidka cilmiga ku tacalluqa oo ah waxaa xadiidku ku ansaxo amase ku daciifka noqdo aqoon badan u leh shaafici waxaad arkaydaa marar badan ayadoo lagu leeyahay callaqa alqowla calaa sixati alxadiid masaladaas inuu xukunkaas qaato wuxuu ku xidhay xadiidka ku soo arooray waa inuu ansaxo taas waxay ku tusaydaa masaa'ilka ay fadwoonayaan ama ay ku hadlayaan ama ay qorayaan waa wax ay deliil ay ku kalsoonaadeen ka qaateen marka culummo khubaro ku ah kitaabka alle sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam luqadii kitaabkii sunnadu ku soo degeen oo ah luqadii carabta khubaro ku ah culummo sidaasa weeye culummada fiqigan asaalatan dejiyeen taas marka waxay keenaydaa sida badan inuu noqdo masaa'il aad u daqiiq ah oo adiladii caamkii iyo khaaskii layswaafajiyey oo laysku khasisay oo muطlaqii iyo muqayadkii laysku qaydey oo naasiqii iyo mansuuqii lagu camal falay kii la rabay in lagu camal falo oo annaasiqa ahaa oo mansuuqii laga tegey oo daqiiq aad looga fiirsaday ah ayaa taas ka imaanayda waxaa haddana sidaasay jirto garab socota sida ay caddeeyeen maqsuudkoodu wuxuu ahaa inay waafaqaan ilaahay iyo rasuulkiisa maqsuudkooda saasaa ka muuqata waana hadallo cadcad oo sariix ah oo ay dhihi jireen idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi xadiidku marka uu ansaxo isagaa madhab ii ah abuu xaniifa laga hayaa maaligaa laga hayaa shaaficiyaa laga hayaa axmedaa laga hayaa dhammaantood bal ijmaacuu ku soo raray imaamu shaafici qofka marka xadiidka nabigu u caddaado inaysan u bannaanayn inuu xadiidka nabiga ka tago oo uu uga tago liqowli axadin qof oo dadka ka mida qowlkiis ma u bannaana inuu qowlkaas dartiis uga tago ma u bannaana waa ka xaaraan marka taasuna waxay tusaydaa niyad wanaag dhammaanna waxay uga dardaarmeen dullaabtooda qowlkood ah haddii uu khilaafo deliil oo sunna nabi uu khilaafo in qowlkaas laga tago lana qaato sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam loona nisbeeyo sunnada nabiga ee qowl sunnadii nabiga khilaafsan aanba loo nisbayn ayaga dhanba qowlna uusan u ahayn intaas haddana waxaa garab socota sida imaamu shaafici risaalada uu ku caddeeyey culummada muslimiintana ay wada cadday jireen ma jiro caalim sunnada nabiga koobay ma jiro nin caalim ah oo sunnadii nabigaoo dhan koobay sunnada nabiga qaybuu ka yaqaana caalimku ma koobi karo haddii uusan koobi karin marka macnaheedu waxay tahay inay soo bixi karto sunno nabi oo usan dul istaagin inuu ka tago sunno nabi oo usan isagu ogaanin ayaa dhaafayda masaladaas marka oo uusan xadiiskii ku soo aroray arag wuxuu ku dhisayaa ijtihaad ijtihaadkuna hadduu khilaafo sunno wuxuu noqonayaa khada hal ajaruu ka helayaa laakiin qofkii sunnadii asagu uusan arag arka xalaal uma ahan inuu khilaafo sunnada nabiga oo uu qaato qowlka khilaafsan saasayna uga wada dardaarmeen sidaas darteed waxaa soo baxaya masaa'il sunnada khilaafsan ama deliil daciifa ku dhisan masaa'ilkaas marka waa inuun qofku ka diin dhigan ee sunnada nabigoo sugan uu ka diin dhigto qofku markuu sidaas u fahmana waa uu ka faa'idaysan karaa fiqigii ijtihaadkii culummada waa uu ka faa'iidaysanayaa masaladii marka u caddaata inay sunnadii khilaafsan tahay waa ka tegayaa inta kalena waa ka faa'iidaysanaya insha allahu haddii allah idmo hadda waxaan ka bilaabaynaa mukhtasarkan abishujaac matnu lghaayati wataqriib waa la yidhaah waxaa kaloo la yidhaha ghaayat اlikhtisaar anna waa la yidhaah shiikan kitaabkan qoray magaciisa waxaa la idhahdaa axmed ibn اlxusein alasfahani shiiqan marka tarjamo badan kutubta kuma leh tarjamadiisu aad ay u yarta qaarka u tarjameeyeyna qaar badan waaba ku gafeen oo waa qaldeen hadda meeshan korkaa waxaa uga qoran inuu dhashay afar boqol soddon iyo saddexdii waa dabcadan daaruminhaaj uuna dhintay shan boqol sagaashan iyo saddexdii sidaasna macnaheedu waxay tahay boqol iyo lixdan sano inuu noolaa mana ahan asaga imaamka sidaasu imaam kalaa lagu qaldaya imaam kaloo sidaas ayaa jira imaamkaas kalaa lagu qaldayaa daahir ibn cabdilaahi aabari abuayib kaasaa lagu qaldaya ee asaga maahan sababta keenaydana waxay tahay imaamkaas kunyadiisa abuayib baa laydha asna kunyadiisa waa arki doonna abuayib baa laydha taasaa keentay waxaa ka mid ah waxyaalaha culammada u tarjameeyeen gabalkood ku qaldeen inuu wasiir mar noqday oo markaas uu wasaaradda qabtay uu aad ummadda ugu anfacay dhaqaalo fara badan oo toban qof ay qaybi jireen sadaqaadkiisa oo mid ka midu ay dhici karto lacag aad u fara badan boqol iyo labaatan kun wax ka badan oo diinaar hal mar inuu qaybiyo boqol iyo labaatan kun oo diinaar ah halkii mid qaybina hal mar hadalkaas waa khada ma ahan taariikhdiisa imaam kaleeto oo la dhihi jiray dahiiruddiin oo asaga kun kunya haddana asaga laba kunya leh shiikha matnigan leh abushujaacna waa la ydhaha abudayibna waa la ydhaha ah iskale sifadaas oo ninka noqday wasiirka ee sadaqaadkaas badan qaybi jiray waa dahiiruddiin ma ahan asaga taasuna waa khada kale kulligoodna waxa weya akhdaadaas ibraahim bayjuuri ayaa waxa weyan xaashiyada ku sheegay oo macnaha u tarjameeyey tarjamadaas waana khada iyaduna laakiin way baraarujiyeen xaashiyada oo bayjuuriga markay daaruminhaaj hadda daabaceen waad ka helaydaan labadaba inay baraarujiyeen oo intuba inay akhda tahay way baraarujiyeen bayjuuriyaa sheegay laakiin waa khada maahan sawaabkii laba ninoo kala duwan oo uu labada kunyo la wadaago aa lagu qalday marka shiiqan waxaa la hayaa oo kali ah shiiqan oo matnigan iska leh oo la yidhaahdo abushujaac oo la yidhaahdo abuayib labada kunyoba waa leeyahy shihaabuddiinna waa laqabkiisa axmed ibnu alxusayn ibnu axmed albasri almawlidi albasri almawlidi macnaha basruu ku dhashay weeye alasfahaaniy alaslina waxaa loola jeedaa awowgiisa asfahaan ka soo jeeda asagu basruu ku dhash basruu ku koray basruu shikaa jiro afartan sano fiqiga shaaficiyada ku akri jiray qaadina ka ahaa laakiin aabisman awowgiisa asfahaan ku dhashay sidaasa alasfahaani loo yidhaha asfahaan iyo asfahaan labaduba bannaane shiikaas marka imaamkii la dhihi jiray abudaahir asalafiya wuxuu yidhi oo asagu dhintay shan boqol toddobaatan iyo lixdii a wuxuu yidhi abushujaac qaadiga la yidhaahdo wuxuu ka mid ahaa waqtigiisii dadka asagoo kale aysan jirin basra ayuu duruusta ku akrinayo fiqiga shaaficiga ku darsaynayey afartan sano wax ka badan wuxuu ii sheegay yidhi shan boqol markay hijiriyadu aheed shan boqol markay hijiriyadu aheed uu ii sheegay yuu yidhi arrintaas iyo wakhtiga uu dhashay oo ah afar boqol soddon iyo afar kadibna muddo dheer uu noolaa yuu yidhi mudduu noolaa muddadaasna ma xaqiiji karu marka inuu un soo gaaray shantii boqola la ogi laakiin wakhtiga uu dhintay bidabdi lama hayo kaliya waxaa la ogaya qarnigii lixaad uu dhintay bis marka taariikhdiisa aad uga fiirsada xaashiyada oo bayjuuriga daaruminhaaj dabcad dambe ay soo saareenna aaday ugu dadaaleen waana waana sheegeen tarjamada ku qoran bayjuuri inay khata tahay oo waxa ku qoran aad aad uga fiirsato marka taariikh badan looma hayaba wey macnaheedu saasayna u sheegeen culummadu taariikh badan lagama hayo shiiqaan inuu un qarnigii lixaad dhintay nin oo qaadi ah oo cadaalad badan wakhtigiisii nashriyey oo faafiyey zaahid ah caabid ah caalim ah intaasaa la og yahay wakhtigaasna noolaa kutubtiisuna ma badna kitaabkan oo aan hadda hayno gaayatulikhtisaar la yidhaahdo ama gaayatu taqriib la yidhaahdo kitaabkaas waa leeye waxaa kaloo loo sheegay inuu sharxay iqnaacii imaamu maawardi kaasna waa sharxaa ley kutub kale xataa lama hayo marka taariikh badan kutubta uguma qohna culummada u taariikheeyeen matnigan matni yar weeye in la xifdiyo aa loogu talagala qofkana cilmigiisu waa intuu xifdiyo xabadka ku qaado ardadii oo horay u akhrisatay kitaab qaabka cilmiga loo barto ka hadlaa way ka faa'iidaysan karaan laakiin kuwa kale oo kitaab aadaabta daalcilmiga aan akhrisan aa dhici kartaa shan iyo toban sano markay ka soo wareegta markay akhristeen inay u baahdaan isla asaga in loo akhriyo isaga laftirkiisa bacda hamsata cashara sana marka la gaaro ay yidhahdeen abshac maryaa noogu celiye maxaa yeelay waddada wax lagu barto qofku hadduusan oqoon wakhtigaa ka luma qofku intuusan wakhti ka lumin kutubta cilmiga qaabka loo barta ka hadlayda waa inu akhrista isagaana uga nacfi badan kutubta kale qofka shayga ugu nacfiga badan barta kow waa inuu barto kutubta ka hadlayda sida cilmiga loo barto markuu kuwaas barto kadib aa cilmiga la barta laakiin adoon oqon waddada si loo qaado iyo dhinac loo socdo horay horay inaad socoto isku haysta gadaalgadaalaadna u socone markaad fogaato kadib aad fahmaydaa awooddaadii iyo wakhtigaaguna baaba'o marka waxaa la rabaa kitaabka matnigaba qofku aad u xifdiyo itqaaniyo qaabka loo bartana horaan ugu soo akhrinay risaalo yar kutub badanaana ka qoran culummaduna waa akhriyaan in qofku marka qaabka cilmiga loo barto waa inuu barto marka hore intuusan kutub baran wakhtina ka baabi'in maxaa yeele ma dhacayda inuu ka faa'iido keeno isagoon kutubtaas kale baran insha allah matnigan bisaan akhrinayna matnigaas markaan akhrayno oo aan dhammayno insha allahu ilaahay hadduu ogolaado sharaxa la yidhaahdo fatxu alqariib almujiib amase sharxu alfaadi taqriib kaas oo ibnulqaasim uu leeyahay alghazi kaasaan ku xiji doonnaa insha allahu haddii alla idmo hadda matniga oo keligiisa oon sharxi la soconaan akhrinayno adilo saari mayno sharaxna saari mayno maxaa yeelay xaa matnigan keligiis loo qoray waxaa loo qoray inuu fududaado haddii la yidhaahdo masale kasta deliilkeedii ha loo raadiyo waxaa noqonaya kitaabku inuu ballaarto kitaab weyn noqdo maqsuudkii loo qorayna uu ka baxo matni yar oo la xifdiyaa loogu talagala marka matnigaasaan laqbaynaynaa sharaxna saari mayno adilana saari mayno kaliya mas'aladii dacfigeedu bannaanka yaallo oo culummadii naga horreyday ay baraarujiyeen waa baraarujinaynaa insha allah oo dacfigeedu bayinka iska yahay ma ahan masale xoogaa daciifa laakiin masale oo dacfigeedu uu shadiidka yahay oo culummadii hore ay baraarujiyeen siday u baraarujiyeena insha allah wixii aan markaas ka fahanno aan baraarujayna laakiin inta kale matniga bisaan akhrayna hadhow sharaxa marka mar kaleeto maxaa yeelay ujeeddadii loo qoray oo ah kitaab yaroo matniya oo la xifdi karo inuusan ka bixinaan rabnaa waxaa loo soo khulaaseeyey fiqigan meesha loogu qoray aa ah inuu wax yar oo la xifdi karo noqdo adiladana habeenkiyaa iska leho kutubta xadiidka ee fiqiga loogu talagalay habeenadiiya iskale habeenkaan akhrinaa insha allahu oo cumdihiyaaba noogu soo xiga oo hadda noo cilaansan wakhtigaas asagaa iska leh marka deliilka qofka rabaa halkaasuu ka raadsanaa qofkii fiqigii rabayna waa inta isku darashana adaa lagaa rabaa bismillaah ilaahay magaciisaan ku bilaabaa kitaabka ayuu yidhi shayqaanu allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha arraxiimi naxariistiisa gaarsiiya cidduu doonoo khalqigiisa ka mid ah bismillaah allah magaciisa ayaan ku bilaabaa kitaabkan allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan sifatu daat weeye arraxmaan allah ku sifaysan naxariis ballaaran arraxiimna waa sifa ficliya naxariistiiyuu ficil ahaan u sameeyo addoommadiisa cidduu doonuu gaarsiiyaa weeye sidaas waa dariiqo culummadu ay mareen salafkii iyo qalafkiiba waxaa bannaan labadaba sifa ficliya in laga dhigo oo la yidhaahdo bismillahi ilahay magaciisaan ku bilaaba allah arraxmaani naxariista caamka naxariista oo naxariistiisa muslim iyo gaalba adduunka gaarsiiya oo caafimaadkii iyo risqigii iyo abuuristii iyo nicamka alloon la koobi karin weeye allah arraxiimi naxariis khaaskaa naxariista naxariis khaas ah oo midda uu mu'miniinta u naxariista ah oo iimaankii iyo islaamnimadii hidaayadii oo lagu gaarayay ridaha ilaahay iyo jannada ilaahay ilaaha naxariista weeye allahaas magaciisaan ku bilaabanaa alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allaah ayuu u sugnaaday allahaasoo rabbilcaalamiina caalamyaalkao dhan asagu barbaariyey alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allah ayuu u sugnaaday allahaasoo rabbialcaalamiina caalamyaalkoo dhan asagu milkiyey rabbii waa bimacnaa maalik waa midka iskale oo milkiyey waa bimacna almudabbir waa bimacna almurabbi midka barbaariyey oo nicamkiisa ku barbaariyey caalamkoo dhan caalamiintana waxaa loola jeedaa dhammaan cuqalada jinni iyo insi iyo malaa'ig dhammaantooda loola jeeda caalamiinta ilaaha caalamiintoo dhan asaguu barbaariyey oo milkiyey allahaas ayaa mahad dhammaantood iska leh wasala allaahu allaha ammaano wasallama allaha nabadgeliyo calaa sayidinaa sayidkeenni korkiisa muxamadin ah salliga minallaahi markuu alle xaggiisa ka ahaado sida ugu fiicana lagu fasiraa waa inay tahay hanaa'uhu fi lmala'i alaclaa marka la yidhaahdo sala allaahu allaah salligiisa waa ammaanta uu allaah ammaanayo malaa'igta agtoodana uu ku ammaanayo sidaas waa sida bukhaariga ku taalla oo abulcaaliya uu ku fasiray ahlucilmiga in badanoo ka midana naxariisay ku fasiraan naxariistaas oo lala xidhiidhiyey tacdiim iyo weynayn waa markay allah xaggiisa ka ahaato marka malaa'igta xaggooday ka ahaato ama addoommada kaleetana waa ducaa sidaas ayay yidhaahdaan salaatullaahi calaa nabiyi marka hanaa'uhu calayhi fi lmala'i alaclaa sidaas abulcaali uu yidhi bukhaari ku taalla sidaas a ugu raajaxsan sababtoo ah waxaa la arkay ayadoo laysku cadfayo salliga iyo raxmaddii cadafkuna wuxuu tusaa muqaayara labada shayoo laysku cadfao macduufka iyo macduuf calaygu inay kala duwan yihiin ayuu tusaa cadafku ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim wa raxma marka isku cadfiddu waxay tusaa inay kala duwan yihiin sidaas darteeda waxaa ugu fiican lagu fasiraa salliga oo alle xaggiisa ka ahaaday waa ammaan wasala allaahu allaha ammaano calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa muxamadin ah muxamedkaasoo annebiyi oo nabiga ah annebiyi markaa waa ka sifaynaynaa waa mushtaq minannaba iya laga keenay waa mid loo qabray sidaasaan uga sifaynaynaa qaar oo bedel u ciraaba ama bayaanna waa jiraan laakiin in mushtaq weeye sifo laga dhigo saasaa iraabahan u fiican muxamedin ah muxamedkaasoo annebiyi nabiga ahayoo loo qabray nabi markaa marka la yidhaahdo jumhuurtu waxay ku fasiraan nabi waa bashar loo waxyooday nabi waxaa la yidhaahay yidhaahdeen waa bashar loo waxyooday insaanun uuxiya ilayhi bisharcin yacmalu bihi waa insaan loo waxyooday sharci uu ku camal falo wa in lam yu'mar bitabliiqihi yaanba la amrin inuu dadka gaadhsiiyo laakiin insaan loo waxyooday oo sharci loo waxyoodaa la yidhahdaa nabi saasay u badan yihiin inay ku fasiraan jumhuurtu laakiin taas waxaa lagu cileeyey oo ishkaal ahaan iyo bush ahaan loogu soo arooriyey waxaa la yidhi bashar ama insaan loo waxyoodo kitaab ama diin ilaah u waxyooday oo haddana aan la amrin dadka inuu gaadhsiiyo maba jiro nabi iyo rasuul labadaba waa la diray labadaba waa la diray iska daa nabi eh qofka muuminkaa oo asaga aan loo waxyoon oo diinka bartay ay waajib ku tahay inuu dadka gaadhsiiyo markaa say ku dhici kartaa mid ilaah u waxyooday oo kitaab lagu soo dejiyey in la yidhaha lama amrin dadka inuu gaarhsiiyo inuu dadka gaarhsiiyo in la amrayna ee kitaabkii sunnadii ku cadda arrintaasuna khaas kuma ahan ummadahan ummadihii hore saasay wad ahaayeen oo reer bani israa'iil maxaa lagu lacnaday waxaa lagu lacnaday inay diinta dadka gaarsii diideen oy wanaagga fari diideen xumaantana ka reebi diideen reer bani israa'iilka la lacnaday waa kuwoodii gaaloobay lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam dalika bimaa casow kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahuuna can munkar marka waxay kutusayda inay waajib ku ahe dadka inay diinta gaarsiiyaan oo ay xumaanta ka reebaan wanaaggana faraan qoladii sidaas yeeli diidayna lacnadaa ku dhacday marka reer banu israa'iilkii aan loo waxyoon oo culummada ahaa aaba sidaas waajib ku aheed mid loo waxyooday say ku dhici karta in la yidhaah lama amrin inuu dadka diinka gaadhsiiyo ishkaalkaasaa lagu soo arooriyey qur-aankuna wuxuu sheegayaa nabiyaalku waa mursaliin nabi kasta waa mursal waa la diray sidaas darteed culummada gobol waa ka leexdeen tacriifkaas ah nabi waxaa la yidhaha insaanun uuxiya ilayhi bisharcin yacmalu bihi wa in lam yu'mar bitabliiqi waa ka leexdeen waxayna u leexdeen oo ay yidhaahdeen waxaa la yidhaahdaa nabi waa midka loo diro insaanka loo diro dad mu'miniin ah oo aan ilaahay beenin oo la yidhaha diinka bar rasuulna waa midka loo diro kuwa ilaahay ku kufriyey inuu iimaanka ugu yeedho waxaana la yidhi tacriifkaasa ugu ishkaal yar kaasa ugu ishkaal yar ilaa saddex tacriifaa jirta nabi waxa loola jeedo mid kalea jiro tacriif kaloo leh nabi waxaa la yidhaahdaa waa kii ku camal falay dadkana ugu yeedhay nabi ka horreeyey kitaab lagu soo dejiyey nabi ka horreeyey kitaab lagu soo dejiyey rasuulna waa midkii shariico jadiidaha cusub loo waxyooday kaas laftiisa ishkaala lagu arooriyey calaa kulli xaal midka ugu ishkaalka yar waa marka la yidhaahdo nabigu waa midkii loo diray ummad mu'miniin ah inuu baro diinkii sida culummada ay dadka hadda diinka u barayaan nabiyaalka reer banu israiil nuucaasay ahaayeen markii nabi dhinto nabiga ilaahay soo diri jiray nabigaas waxaa dhacdaa inaan kitaab cusub lagu soo dejin inta badan ambiyadii reer banu israa'iil towraaday dadka bari jireen kuna dhaqi jireen kuna kale xukmi jireen marka nabi waa ummad mu'miniin ah mid loo diray rasuulna waa kuwo ilaahay ku kufriyey nabi loo diray sidaasay in loo kala duwo aa ugu ishkaal yar wsala allaahu allah ammaano calaa sayidinaa sayidkeenni korkiisa muxamadin ah muxamedkaasoo annebiyi loo qabray wa aali nabiga eheladiisana korkooda allah ammaano aalka nabiga addaahiriina ee daahiriinta ahaadeen aalka nabiga oo daahirka ah wa yudahirakum tadhiiran ayuu ka soo qaatay ilaa wuxuu doonayaa aalkii nabiga inuu inin dahiro saasaa rabbi doonayaa marka aalka nabiga daahirinta aalka nabigana sida ugu sawaabsan waa qaraabadiisa mu'miniinta ee banu haashim iyo banulmuطalib labadaas weeye qaraabadiisa aqaaribuhu almu'minuuna min bani haashim wa bani lmuطalib kuwaasaa laydhi aalkii nabiga sala اllahu calيه wasalam xaasaskiisuna aalka nabigay ka mid yihiin xaasaskiisana aalka nabigay ka mid yihiin sida sunnada nabiga ku sugan marka aalku waa qaraabadiisa mu'miniinta ah oo banu haashim iyo banulmuطalib ah kuwaas weeye xaasaska nabiguna waxay ka mid yihiin aalka nabiga wa aalu nabiga ehelkiisa korkoodana allaha ammaano aalka addaahiriina daahiriinta wa saxaabatii saxaabadiisana ilaahay ha ammaano nabiga saxaabadiisa saxaabadiisa ajmaciina dhammaantood saxaabadiisa dhammaantood ilaahay ha ammaano saxaabadana waa qofkii nabiga la kulmay isagoo nabiga rumaysan isagoo nabigan rumaysan nabigu intuu noolaa qofkii la kulmay kuna dhintay iimaankaas oo aan inta kadib ridoobo gaalnimo ku dhiman kaasaa la yidhaha saxaabi boqol sanana sooma dhaafin oo nabiga sala allahu calay wasalam isagoo fii aakhiri xayaati isagoo nool ayuu yidhi caawa laga bilaabo boqol sano markay dhammaato dhulka korkiisa dadka ku nool hal qof kama harayo saas darteeda saxaabadii halkaas sooma dhaafin halkaasay ku dhammaadeen dhammaantood hal mid sooma dhaafin nabigana saas u sheegay sala allahu calay wasalam wa saxaabatii nebiga saxaabadiisana allaha ammaano ajmaciina dhammaantood qaalal qaadi qaadigii wuxuu yidhi abuushujaacin ah qaadigii abuushujaacin ah axmed bnu lxusayn axmedkii ina xusayn ahaa ah ibni axmedda ina axmed ahaa xusaynkaasu alasfahaniyu ee magaalada asfahaan la yidhaahdo loo nisbeeyey waa asal ahaan asalkiisiyaa ka soo jeeda ee asaga dhalash ahaan basre ayuu ku dhashay marka asalkiisiyaa loo nisbaynaya radia allaahu canhu ilaa raadi ha ka noqdee dabcada daarminhaaj sidaasaa ku taalla radia allaahu canhu nusqooyinka galana waxaa ku yaalla raximahullaah allaha u naxariisto tacaala allah wuu sarreeyaahe raximahullaahuda aana aad u sii munaasabsan oo culummada sida badan radia allaahu canhu waxay u isticmaalaan saxaabada qof kale in la yidhaha radia allahu canhuna dembi maahan ilaahay raalliha ka noqdo waa duco marka dembi maahan haddii qof kale la yidhaah laakiin sida istilaaxa culummadu uu u badan yahay oo uu ku dareersada waxay tahay marka saxaabi laga hadlana radia allaahu canhu in la yidhaahdo markaa culummadii ka dambeyda laga hadlayo iyo muslimiintii kalena raximahullahu in la yidhaahdo sidaasa istilaaxa culummadu ku dareersadeen badankooda weeye sida badan raximahullaahu allah u naxariisto qaadiga tacaalaa ilaah wuu sarreeyaahe wuxuu yidhi qaadigu waa kana maquulu qowlkii qaala alqaadi abshujaaca wuxuu yidhi sa'alanii waxay weydiisteen bacdu lasdiqaa sababu taaliifkiiuu sheegaa sababtii uu kitaabkan u alifay uu sheegaa sa'alanii waxay weydiiyeen bacdu lasdiqaa saaxiibada gobolka mid ah xafidahumullaahu allaha xifdiyo tacaala allah wuu sarreeyaahe an acmala inaan sameeyo mukhtasaran kitaab la soo gaabiyey mukhtasarkaasoo filfiqi fiqiga dhexdiisa ahaaday mukhtasarkaasoo calaa madhabi limaami imaamkii madhabkiisa ku sugnaaday imaamkii ashaaficiyi shaafic loo nisbeeyey raxmatullaahi ilaahay naxariistiisa tacaala alla wuu sarreeyaahe calayhi imaamka korkiisa ahaato wa ridwaanu ilaahay raalli ahaanshadiisuna calayhi imaamka korkiisa ha ahaato mukhtasarkaasoo fii gaayati alikhtisaari soo gaabinta meeshii ugu dambeyday ka jooga wa nihaayati alijaazi soo gaabinta meeshii ugu dambeyday ka jooga liyaqruba si uu ugu dhowaado mukhtasarkaas calalmutacalimi qofka waxbaranaah ardagaa darsuhu akhrisashadiisa oo wayashula uu ugu fududaado calalmubtadi'i qofka fannigan fiqiga bilaabaa xifdu la xifdintiisa wuxuu sheegayaa sababu ta'liifkii sababtii uu kitaabkan u alifay wuxuu leeyahay dad saaxiibada ee gobolka mid ah a iga dalbadeen oo yidhaahdeen kitaab mukhtasara samee oo fiqiga shaaficiga ku socda kadibna wuxuu qeexay kitaabkaas mukhtasarkaas sifaadda uu leeyahay sa'alanii waxay weydiiyeen bacdul asdiqaa'i saaxiibada gobolkood xafidahumullaahu tacaala allaha xifdiye an acmala inaan sameeyo mukhtasaran kitaab la soo gaabiyey mukhtasarkaasoo filfiqi fiqiga shaaficiga dhexdiisa ahaaday mukhtasarka waxay yidhaahdaan culummadu waxaa la yidhaah maa qalla lafduhu wa kahura macnaahu waa waxa lafdigiisu yaryahay macnihiisuna badan yahay saasaa la yidhaha mukhtasar alfaad kooban oo macno weyn alfaad kooban oo macnahoodu aad u weyn yahay kaasaa la yidhaahdaa mukhtasar maa qalla lafduhu wa kahura macnaahu mukhtasarkaasoo filfiqi fiqiga dhexdiisa aaday fiqiga luq ahaan waa faham laakiin istilaaxa fiqi waxaa la yidhaah alcilmu biاlaxkaami الsharciyati اlcamaliyati اlmuktasabati min adilatiha altafsiiliya waxaa la yidhaha fiqi waa in aqoon loo yeesho axkaamta sharciga ee camaliga oon ictiqaadka ahayn saasaa istilaaxaan loo yidhaha istilaaxa weeye istilaaxa waxaa la yidhaahdaa waa in aqoon loo yeesho axkaamta sharciga ee camaliga oon ictiqaadiga ahayn oo laga kasbaday adilada tafsiiligaa masle hebl waa xalaal masle hebl waa xaaraam masle hebl waa waajib adiladaas tafsiiliga ah axkaamta laga qaataya fiqi la yidhaahda taasaa fiqi la yidhaahda marka fiqigaasoo calaa madhabiilimaami imaamkii madhabkiisa ku socda madhabkiisii ku socda aljaari calaa madhabi اlimaami imaamkii madhabkiisa ku socda imaamkii ashaaficiyi ee shaafic loo nisbeeyey muxamed ibnu idriis weeye muxamed ibnu idriis muxamedkii ina idriis ahaa ibni alcabaas ibni cuhmaan ibni shaafic ka waa odaga afaraad oo shaafici alera shaafic odowgaasaa loo nisbeeyey waa odagiisa afraad isagaa muxamedaa la yidhaah aabbihiisna waxaa la yidhaha idriis aabbihiis aabbihii dhalo awowgiisana cabbaas cabbaaskaas aabbihiisna waxaa la idhaha cuhmaan odaga afraada waxa la idhaha shaafic marka odaga afraad ayaa loo nisbeeyey odaga tobnaadna nabigu iskaga soo dhacaan oo cabdimanaaf wey odagiisa tobnaad shaafici odaga tobnaad ay aabbaha tobnaada iskaga soo dhacaan nabiga sala allahu calayh wasalam mukhtasarkaasoo filfiqi fiqiga ku sugnaaday fiqigaasu aljaariyi ku dareersado ku socdaa calaa madhabi limaami imaamkii madhabkiisa imaamkii ashaaficii shaafici loo nisbeeyey raxmatullah allah naxariistiisa tacaala allah wuu sarreeyaahe calayhi shaafici korkiisa ha ahaato waa jumlooyinka sidaasa waxaa la yidhahdaa khabariyatun lafdan ducaa'iyatun macnan xagga lafdiga waa jumla khabariyaa laakiin xagga macnaha waa jumla ducaa'iya raxmatullah ilaahay naxariistiisu tacaala ilaa wuu sareeya calayhi shaafici korkiisa ahaato marka waa jumla khabariyatun lafdan ducaa'iyatun macnan amase inshaa'iyatun macnan waa isku mide wa ridwaanuhu ilaahay raallihaanshadiisuna calayhi shaafici korkiisa ha ahaato ilaahay riladiisu korkiisa ha ahaato mukhtasarkii ka sifee marka mukhtasarkaasoo fii gaayati alikhtisaari soo gaabinta meeshii ugu dambeyda ka jooga waa in aad loo soo gaabiyo mukhtasarka meeshii ugu dambeyday ka gaaray soo gaabinta wa nihaayati alijaazi soo gaabinta meesha ugu dambeyda ka jooga meesha ugu dambeyda ka jooga marka laba waa isku macno haayada iyo nihaayadu laba kalena waa isku macno ikhtisaar iyo iijaas waa isku macno marka afarta lafdi lababa waa isku macno mukhtasarkaasu soo gaabinta meesha ugu dambeydu ka jooga aad u gaaban yahay mukhtasarkaasoo fii gaayati alikhtisaari soo gaabinta meesha ugu dambeyda ka jooga wa nihaayati aliijaasi soo gaabin meesha ugu dambeyda ka jooga maxaa marka loo soo gaabinaa xikmadda loo soo gaabiyo kitaab yar looga dhiga waa maxay liyaqruba waa cilada ikhtisaarka liyaqruba inuu u soo dhowaado calalmutacalimi ardaga waxbarana darsuhu akrisashadiisa darasa waa akriyey wey ardaga akrinta uu shiiqa ku dul akrinay wey oo uu ka barana darasa marka la yidhahdo facalo laga dhigana waa dadka kale marka u akrina oo u gudbina dadka kale markuu u gudbinaa wey liyaqruba inuu dhowaado daraaddeed calalmutacalimi ardaga baranaa darsuhu akrinta uu asagu akrisanaa oo u culummada ka baranaa kitaab yaroo kooban dii la faahfaahiyo la ballaariyo maqsuudkiia meesha ka baxa kitaab weynuu noqonaa lama xifdi karo marka oo wayasula uu u fududaado calalmubtadi'i qofka bilowga ah ee bilaabaya fiqiga qofka bilowga ah ee fiqiga bilaabaya inuu u fudado xifdu la xifdintiisa taa marka in la xifdiyaa la rabaa ujeedada laga rabaa waa in lasoo xifdiyo su-aalahan xoogaa marmar laysku tuuri doonaa qof walba inuu xifdisan yahay waa in laga arko marka la yidhaahdo arkaanta hebel meeqay ahayd korka inuu si fudud uga sheegaa la rabaa sidaasaa loogu imtixaana qof walba marka meesha iska fadhido oodan xifdin adhow shan iyo toban sano kadib mar yaa iigu celiya haddaan bara lahaye haddana mar kale soddon sano kadib hal mar haddii lai dul mari lahaa dawaaba ii jilicsan yahay weliga halkaasaad jooga cilmina waa inta la xifdiyo wuxuu kaloo i weydiistay wa an ugfira inaan badiyo fiihi mukhtasarka dhexdiisa min ataqsiimaati xagga qaybiyaalka iyo wa xasri alkhisaali arrimaha la koobidooda inaan badiyo taqsiimaadka xoogaa inaan badiyo maxalul axkaam axkaamtu maxalka ay ku soo aroorayaan inaan badiyo inaan badiyo biyuhu intaas u qaybsamayaan kaasu intaas u qaybsama inaan xoogaa maxalul axkaamka xoogaa inaan badiyo oo taqsiimaadka aan badiyo iyo khisaasha intaasu waa farad intaasuna waa sunno intaas saas inaan u badiyo oo waajibaadka iyo manduubaadka aan koobo wa an ugfira inaan badiyuu i weydiistay fiihi mukhtasarka dhexdiisa min ataqsiimaati qaybiyaalka iyo wa xasri اlkhisaali arrimaha la koobidooda arrimaha oo ah waajibaadka iyo manduubaadkii oo kale faajabtuhu bacdigii waa ajiibay waan ka yeelay fadaaba tusayda tartiibka iyo tacqiibka uu i weydiistayba kama daahina isla markiiba waa aqbalay wey isla markiiba waa ka aqbalay faajabtuhu bacdigii waa ka yeelay ilaa daalika su'aalkaas su-aalkaas uu i weydiistay waa ka yeelay daaliban xaalo aan ahay midkii dalba lihawaabi ajar anoo hawaab iyo ajar ilaahay ka rabo raaqiban xaalo aan ka doonayo ilallaahi allah subxaanahu wa tacaala sidaasaa dabcada daarulminhaajka ku taalla ilallaahi xaalan ka doonayo subxaana ilaahay baan nuqsaan iyo ceeb ka foge wa tacaala allah wuu sarreeyaahe fi tawfiiqi waafajin anoo ka raba lisawaabi sida saxda uu iwaafajiyo mukhtasarkaas aan soo gaabinaa waxaan weyddiisana allah oo aan ka rabaa oon ka jecelahay inuu iwaafajiyo sida saxda sida saxda ah ilaa waafiqii lagu ijtihaadayo mararka gabal in lagu khadaa dhacda in lagu khadao ayaa dhacda raaqiban xaal aan ka doonayo on ka jecelahay ilallaahi allaah oo aan ka baryayo tacaalaa wuu sarreeyaa raqbadu waa jacaylka mar hadday fii ka dambaydo fii aana ka dambaydo fi tawfiiqdaasaa ka dambaydo raaqiban xaal aan ka doonayo ilallaahi allah tacaala waa sarreeya fi tawfiiqi waafajin lisawaabi sida saxdaa uu waafajiyo masalo walba sidaa saxdaa innahu allah calaa maa yashaau wax alla waxa uu doono qadiiru waa mid awooda innahu allah calaa maa yashaau wax alla wuxuu doono qadiiru waa mid awooda sidaas darteeda hadduu doono waa i waafaji karaa mas'alada sawaabkaa wa bicibaadihi wa latiifun waa mid turid badan bicibaadihi addoommadiisa u turid badan khabiirun xog ogaalna u ah latiif iyo khabiir waa ismaani min asmaa'i illaahi alxusnaa waa labada labadaas magac waa laba magac oo magacyada ilaahay oo wanaagga badan ka mid ah midka hore oo ah latiif laba macnoba waa leeyihi alcaalim bidaqaa'iqi اlumuur wa mushkilaatiha arrimaha qarsoon midka og weeye alcaalim bidaqaa'iqi اlumuur wa mushkilaatiha macnahaas waa leeyahay alkhabiir macno labaadna waa leeyahay waxay tahay alrafiiqu bilcibaad alrafiiqu bilcibaad midka u tura u dhimriya addoommada labada macnuu leeyahy khabiirkana macnaha hore oo kale wey macnihiisu khabiirka macnihiisu waa alcaalim bidaqaa'iqi اlumuur wa mushkilaatiha wa baaطin اlumuur arrimaha qarsoon oo baatinka oo aan addoommadu ogayn mid u ogaal badan weeye hadduu kuwa qarsoon u ogaal badan yahay kuwa muuqdana waa min baab اlwlى in uu ogaal badan yahy macnahaas uu leeyahy macnahaas ayuu leeyahy haddii marka labadooda isku meel lagu sheegay waxaa fiican latiifka labada macno midkii dambe si latiifka laba macnuu lahaa soo maahan si ay u kala duumaanoo mid walba faa'iido gaar u noqdo labadiisa macno kii dambe si oo ah alrafiiq bاlcibaad khabiirna macnihiisuu lahaa u daa oo ah alcaalim bidaqaa'iqi اlumuur marka waxaan leenahay wa latiifun alla waa mid turid badan bicibaadihi addoommadiisa u turid badan u naxariis badan khabiirun waa mid xog ogaal u ah oo arrimaha qarsoon iyo kuwa muuqda isku si uu og saasaan u kala duwayna oo marka latiifka labadiisii macno kii dambaan ku fasirayna walatiifun alla waa mid u dhimrin badan bicibaadihi addoommadiisa khabiirun waa mid xog ogaal u ah oo aad ula socda bicibaadihi addoommadiisa allah subxaana wa tacaala aclam sala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed